xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu khudbad ka jeediyey meyrtada soddon iyo afaraad ee shirka madaxeedka jaamacadda carabta oo ka dhacay magaalada bakhdaad ee caasimadda dalka ciraaq madaxweynaha ayaa khudbadiisa kaga hadlay horumarada ay samaysay soomaaliya muddo xileedkiisa waxauna madaxweynuhu sheegay in haatan soomaaliya ay u dhaqaaqday dhinaca doorashooyinka qof iyo cod ah isagana u mahad celiyey madaxda carbeed oo sheegay inay dooru muhiima ka qaateen arrimaha dibudhiska soomaaliya sidaa uu sheegay afhayeenka madaxweynaha cabdiraxmaan aadan oo warbaahinta la hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shirka jaamacadda carabta uga xoog warramay xaaladda soomaaliya marayso isagoo tilmaamay in soomaaliya horumar u dhaqaaqday isagoo u mahad celiyey walaalihiisa carbeed oo mar walbaba garab taagan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa tilmaamay in soomaaliya u dhaqaaqday doorasho dimuqraadiya oo qof iyo codah ayna iska kaashanayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kale ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u mahad celiyey madaxda sare ee dalka ciraaq sida wanaagsan ay u soo dhoweeyeen isagaiyo wafdigiisa sare ee la socda dhanka kale madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay marxaladaha ka taagan wadamada ka tirsan jaamacadda carbeed qaarkooda sida dalalka suuriya suudaan iyo sidoo kale falastiin wuxuuna madaxweynuhu sheegay in dowladda soomaaliya ay taageersan tahay helitaanka dowlad madax bannaan oo ay leedaha falastiin caasimadna u ah qudus waxaanu madaxweynuhu tilmaamay in falastiin ay tahay qadiyadda ugu muhiimsan ee hor taalla golaha carbeed madaxweynaha ayaa tilmaamay inay taageersan yihiin in filistiin hesho madaxbannaanideeda iyo dowladdeeda oo ku dhisan xuduuddii kii caasimaddeeduna tahay qudusta bari madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inay taageersan tahay soomaaliya madaxbannaanida suudaan iyo midnimadeeda haykalkeeda dowladnimo oo ku dhisan nabad waarta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa kaloo u hambaliyeeyey cunaqabataynta laga qaaday dowladda suuriya waxaanu u mahad celiyey dowladda sacuudiga oo door wanaagsan ka qaadatay arrinkaas meertada soddon iyo afaraada ee shirka madaxeedka jaamacadda carabta ayaa lagu wadaa in gabangabada warmurtiyada rasmi ah laga soo saaro waxyaabaha laga hadlayna waxaa ka mid ah dalka soomaaliya